si haatan oo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaynu ahay ibraahim xasan taandure iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkani xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka ugu horreeya ibraahim soo qabta waa mid aad u qurux badane noo soo qabo waa dhambaal aad u qurux badan oo lasoo xardhay ibraahino markaad raadi muqdisho joogtay dhambaalkaasoo kale bal isha ku soo xad haye awo dhambaalkan aad ayaa loogu soo fargaraystay waa lasoo qurxiyey kolley inay howl badan gashay ee halkan ka muuqda farshax xaniistaa helay oo weliba kombyuutarna u helay waxay naga soo gaartay intaana sheegin waxaa intaana howla loo maray arooska dhex maray xuseen cismaan axmed iyo aroosadda maryan axmed maxamed oo ka dhacay mandheera dadka tahaniyadda u diraya waxaa ugu horeysa sahro hire xirsi iyo ruqyo ibraahim faarax ayaa ku jirta waxaa kaloo dhambaalkana ku jira amal bakaal maxamed iyo najme axmed maxamed iyo balqiisa axmed maxamed iyo xabse axmed maxamed najma cabdulaahi cawil iyo bahja axmed maxamed iyo sihaam maxamed malas iyo raxmaan shucayb falan dhambaalka xitaa ibraahim in lasoo farshaxana keliya maaha qoraalka xataa midba dhinac lagu soo qoray waa tahay maxamuud maxamed sheekh ayaa ku jira oo lafager lagu naanayso iyo nuur sheekh yuusuf waa nuur adduun iyo maxamed cali maxamed zaad buu ku magac dheer yahay maxamed waa maxamuud maxamed sheekh waa m m ayuu ku magac dheer yahay maxamed sheekh cali waa xaaji cali iyo cabdirashiid maxamed cigaal iyo aadan maxamed shire waxauu ku magac dheer yahay duuliye iyo axmed nuur gaas iyo aadan cali xareed cali maxamed xuseen iyo cabdiraxmaan aadan cumar iyo maxamuud cabdi aadan afey buu ku magac dheer yahay maxamed xuseen daahir malas iyo yuusuf cabdi sahal ibraahim dhambaalkan markaan fiirinaya wuxuu ila ekaa mid gaaban laakiin farshaxankiibaa waa tahay lagu qurxiyey qayb kalea jirta oo ugu horeeyo xuseen maxamed faarax iyo cabdirashiid maxamed faarax iyo xabeeb maxamed faarax iyo muscab axmed maxamed iyo maxamed cali xirsi iyo saciid cabdisalaam cabdulaahi iyo siyaad xasan ibraahim iyo zakariya cabdi xukun dhammaantood waxa ay kala joogaan kenya soomaaliya iyo maraykanka waxaanay tahnid u dirayaan arooska xuseen cismaan axmed iyo aroosadda maryan axmed maxamed oo ka dhacay magaalada mandheera waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa ku xeeqda akhrinta dhammaalkaasi caashoy waxay ahayd inaad ashuun biyo hore u soo qaadato ibraahim ashuun casriyaysanaa wataaye laakiin laakiin waxaa waxaa cajiiba dhambaalka markaad fiirisid bal isha ku xad markaad fiirisid dhambaalka ma muuqato in magacyo badan qoran yihiin haddana xirfad laa helay alla muxuu loo waxtashiila qofka soo qoray waa tahay waa tahay waxaa noo baaqaya xuseen xasan xuseen xuseen fashon loo yaqaano iyo maamo raxmo cismaan cadow iyo maamo faadumo kaalshe cadde caduur macey maxamuud raaxow iyo bishaaro sheekh xuseen ibraahim axmed maxamuud raaxow iyo waxay yidhahdeen mukhtaar cabdulaahi dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo duniyada dacaladeeda waxayna taaniyad gaarsiinayaan siid cumar abuukar xaaji xuseen iyo leylo mukhtaar cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay qarno ducaduna waa caashucuud ayay leeyihiin arooskaasi maxaa ugu ducanaysa caasha waa tahay arooskaasi ka dhacay qardho waxaan leeyahay ibraahim oo allah ka dhigo midkii lagu qaboobo ee ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caana gabri caana oo nagu ducaynayaa bal heesta ugu horreysa barnaamijka ibrahim hadaad soo qabatid heesta ugu horreysa een dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa tigaad waxaa ku luqeynaya maxamed sulaymaan tubic
تضبعت حريرتي ولي سبقنا عرمنا ايان وسو تسميه تضباد حريتي دولار من ايان وسو keliya hayde tobashadainda muddow taraysay qalbiga tabaye keliya hayde tobashadainda muddow taraysay qalbiga tabaye waariyo laba midmidto xad aheediyo laba dhagax buur iskiisii dardarada bulaalo dugurtood u soo baxay oo ubaxka ka taagay dumiya waariyo midmidto aheediyo dardarada bulaalo dhugutood u soo baxay aubaxka ka taage qurux loogu taliyey anna waxaan ku taamaa salayna wadaagnaa aygatii caashaqaqurb loogu taliyey anna waxaan ku taamaa salayna wadaagnaa aygatii caashaqa
tula jacaylkee tarkiisi gooye shashaanka tuure yaynu noqon dadtoodii kuwii tula jacaylkee tarkiisi gooye shashaanka tuure genuwa torso tashika walayo taladii ahayno genuwa torso
waa tahay mar kale ayaan dib u ambaqaadaynaa ibraahim oo dhambaalada dhegaystayaasha ay soo direen dhambaalkan wuu dheeryahay hase ahatee inaan wada akhriyo ayaan isku dayi doonaa dhammaan dadka ku qoran assalaamu calaykum baa la yidhi daadihiyaasha qiimaha iyo qaayaha leh waa taad way maasan yihiin waa caashe baa la yidhi cuud iyo ibraahim xasan daanduray garabay aad baa lagugu soo abtiriyey waa tahay marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah aabe cabdirasaaq xaaji gees dheere iyo sidoo kale aabe cabdulcasiis xaaji aabe maxamuud xaaji eedo iyo sidoo kale eedo xabiibo baa la yiri xaaji iyo eedo xaliime xaaji dhammaan reer xaaji gees dheere oo kale ah baa la yiri oo aan halkan lagu soo koobi karin baa la yiri waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta hooyo asnaado baadi cabdi baraka qabe iyo sidoo kale hooyo salaado maxamed nuur hooyo ruqiyo sheekh maxamed iyo awoowe maxamed nuur iyo luula cabdirasaaq iyo xabiibo cabdirasaaq iyo catar cabdirasaaq iyo dhammaan ilmo cabdirasaaq baa layidhi iyo dhammaan baa layidhi saaxiibo kaloo fara badan oo halkan lagu soo koobi karin oo ay ka mid yihiin iftiin xasan ibraahim iyo rashiid ronow mursal iyo ruqiyo ronow mursal iyo caaqil maxamed nuur maxamed yarow iyo sidoo kale baa layidhi kamaal cabdirasaaq sudays maxamed faadime maxamed dhammaantood waxaan balyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada ay u marinayaan cabdijabaar cabdirasaaq gees dheere iyo nuurto maxamed yarow manuur oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo waxay leeyihiin allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin waa tahay casho waxaanu baaqayaa kuuso bashiir iyo khadiijo bashiir siyaado bashiir maxamed bashiir xasan bashiir xaliimo cabdi bashiir iyo faadimo cabdi bashiir iyo ikraan cabdi bashiir cumar cabdirashiid iyo idriis cabdi bashiir iyo shukri cabdi bashiir hodan xasan bashiir hibo xasan bashiir khadro xasan bashiir iyo cabdicasiis maxamuud cabbaas gacal maxamed bashiir iyo xaaskiisa ubax dhaqane siyaad yuusuf raagow iyo mascuud shariifow iyo isaaq uulow dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan faadimo cabdi cali iyo saygeeda axmed maxamed bashiir oo arooskoodu uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaa leenaha arooskaasi allah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado waa tahay anigan aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray ugu horreyn baa la yidhi waxaa halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah aabe sheekh maxamed ibraahim xuubey hooyo seynab ibraahim shariif iyo axmed shariif xuubey cali xaydar sheekh xuubey iyo cabdulaahi sheekh xuubey yaxye sheekh xuubey iyo abuukar sheekh xuubey waa dhammaan ilmo sheekh xuubey libaanna wuu ku jiraa iyo sidoo kale adeer cumar xuubey ibraahim iyo caruurtiisa adeer macalin cusmaan xuubey iyo caruurtiisa iyo sidoo kale farxiyo cabdulle cali iyo adeer cali xuubey iyo caruurtiisa iyo eedo khadiijo xuubey iyo caruurteeda iyo eedaraaxo xuubey iyo caruurteeda iyo ismaaciil maxamed cabdulle iyo shukri maxamed yuusuf iyo ugu dambayntii canab cabdiraxmaan cabdulle cali dhammaantood waxaay dadkani oo kala jooga dunida dacaladeeda ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan cabdifataax sheekh xubey iyo nasro axmed xaaji oo uu wiilgu dhashay magaalada muqdisho taarikhdu markay ahayd labaatankii bisha februari sanadka laba kun sagaali toban saacaddiia xitaa lasoo raaciyey waxaa la yidhi koob iyo tobankii iyo barkii fiidnimo bay ahayd waxaana loo bixiyey baa la yidhi axmed cabdifataax sheekh xuubey waxaan leenaha bay yidhaahdeen soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anigan waxaan raacinayaa aamiin
waa tahay xaggii heesaa ayaan mar kale jallaacinaa caasho waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa jacayl ugu lammaanan iyo codkii tufaax darij
naftayda mid kay rabtaa
darij ayaan taas ku dhaafeena xaggii dhabbaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalkan waxa uu noogu yimid maxamed nuur maxamed yarow iyo cabdiraxmaan maxamed gurey iyo daahiro maxamed gurey iyo luuley maxamed gurey faadumo maxamed gurey mukhtaar maxamed gurey cabdulaahi maxamed gurey bashiir maxamed gurey maxamed cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed cabdinuur boondheere iyo faadumo maxamed yarow cabdi maxamed gurey aamino maxamuud santuur iyo ruqiya maxamed gurey iyo maxamuud maxamed gurey ibraahim cali daahir daahir maxamed gurey iyo kuusow cabdiraxmaan maxamed iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere iyo dhammaan asxaabta waxaanay kala joogaan soomaaliya iyo dowladda dacladeeda waxayna taaniid gaarsiinayaan xuseen maxamed yarow axmed iyo kaltuumo sheekh cabdinuur macalin yarow oo meherkooda uu ka qabsoomay bay yidhaahdeen qansax dheere waxaanay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa inuu meerkaas u horseedo guur kheyr qaba aamiin anigan aamin ayaan raacinaya ibraahinow bal intaanan dhambaalka xiga soo qaban bal heesta xigta ee barnaamijka siinaay ayaan ku geynaa
haye siisowna waa ku saara miya xataa baabuurkii baa lasii sheegay la saari lahaa qofkaasi marka marxaa ku xiga siisowaad ka degaysaa haye gurigiina aadaysaa
waa tahay siinaay aan ku geynaa bal wada dhegaysanno codkii amiin cali xaji
sanayaallo ku sugaaye sicuniga dhoor ii saxiire soodkee samaysuu banee
naibiyan kugehaye sisogiyan kusara sinaibiyan kugehaye abba sisogiyan kusara sakataxsakax sitee kowaye ko sakataxsakax sitee lama waaye lama sakataxsakax sitee saddex waaye seddex sayare see eheede sayare see eheed waa ku salaamo waa kaa qaadi arka i saxiire sahal maahiseen ku ilaabe
si walba ibraano loo soo hayso tahay waa tahay waa hees aad u macaan intaas haddaan ku dhaafno dhambaalka aan gacanta ku hayo haddaan soo qabto waxaa ugu horeysa falastiin khaliif yuusuf waxaa kaloo dhambaalkan ku jira baa la yidhi areeta xuseen ugaasiyo axmed sheekh ciise iyo marwadiisa khadiijo cabdi dhicisow ilyaas axmed sheekh ciise iyo leyle axmed sheekh ciise waa dhammaan ilmo axmed sheekh ciise amal ayaa ku jirta adna way ku jirtaa cabdinuur wuu ku jiraa waa ilmo axmed sheekh ciise anas baa ku jira axlaam baa ku jirta amiin anisa ashraf akram ibraahim o dhammaan magacyadoo dhan waa wada a waa amal adna anas axlaam amiin anisa ashraf iyo akram waa dhammaantood ilmo axmed sheekh ciise waxay dhammaantood iyagoo isku duuban tahaniyad u dirayaan caruuska iyo caruusadda faysal axmed sheekh ciise iyo afnaan sheekh cali maxamuud oo ku aqalgalay dalka norway waxay leeyihiin isku waara ah oo noqda kuwii ubad khayr qaba kale hela wiil icaano gabar icaano aamiin waa tahay jaaw nabadgelyo haye ano jiifka qabaliyo adoo jeegada u yaal miyay talana joogtaa lasu hanjabaya
nabadgelyo ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaa dhambaalkan caasha uu nooga yimid liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir saciid iyo jaamac cali iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir iyo maxamed cabdi xaraare iyo falastiin khaliif yuusuf iyo aamino ifraax cabdi iyo igraan aragsan garaase iyo xaawo aadan kulmiye kiin loo yaqaano iyo faysal maxamed bakaal iyo injineer borow nimcaan jaamac zakariya fuhali iyo waxay yidhaahdeen cabdi geesi iyo salmaan mahad faarax iyo axmed maxamuud iyo sharmaarke maxamed shirwac ha ka tegin bay yidhahdeen cabdulaahi axmed aadan iyo dhammaan reer maxamed axmed iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad halkan hawada uga marayaan cadnaan maxamed axmed iyo marwadiisa oo ku aqalgala bay yidhaahdeen magaalada boosaaso waxayna leeyihiin waxaanu ugu ducaynaynaa bashbashii barooqo inuu eebe kala sii ubad kheyr qaba aamiin
waa tahay ibraahim oo gebagabadii barnaamijka ayaan durbaba soo gaarnay waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta ugu dambaysa barnaamijkaanu kusoo xiraynay dhegeystayaasha aan uga tegayno oo heestaan kudhageedu yahay jacaylkii qabiyoobay waxaa ku luuqeynaya fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac heestaasi ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashicuud intaan mar kale haddii aan laydin hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaas iyo
nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya